baarlamaankii maamulka koonfur galbeed inkasta oo dad badan ay aaminsan yihiin ama ay baqabaan shariifka xoogaa keligiis inuu iska wata rabo oo hadda baarlamaankii la daahiyaasaa qaba in la leeyahay laakiin dadweyne hortooda ka sheega maalin walba iyo maalinta ugu horeysa in la sameeyo waa qabaanay laakiin in wax heshiis lagu yahay oo laisku waafaqsan yahay la helo ee dowladda federaalkana nala og tahay oo caalamkana nala og yahay oo annaga aanan keligiina iska samaysanin laakiin aniga sabab aniga aan baarlamaan u hakiyo haba yaraatay ma jirto runtii odayaasha dhaqankan kolley waa ogyihiin wixii ani aan ka qabo marka odayaasha dhaqanka aad iyo aad aan ugu mahadcelina dadaal badan ay geliyeen haddee nin walbo qabiilkow asiga gaar ahaan oo asiga mas-uulka u ahaa siduu wax badan ku heli lahaa waa ku qasbaya inuu raadiyo gaar ahaan haddana inay dadki isku keenaan oo heshiisiyaanna way ku qasban yihiin runtii dadaal badan ay ka galeen haddana meelshaan ay wax u marayaan haddee maantana in adiga hoosna u warsato si korana u warsato adigana aad u fasaxdo ay sida ay waxooda ay u dhammaystiri lahaayeen runtii waa rajaynaynaa marka anigana haddii uun xoogaa wax ii laabnaayeen lugteedu waa toosan tahay dadkiina saas ogaadaan aniga baarlamaanka mar walba waxaan u arkaa tiirkii oo dowladnimada waan ogahay gudoomiye baarlamaana soo noqday baarlamaan intuu yahay waa ogahay nin shaki ka qabo baarlamaan in la sameeyo marna mayo runtii baarlamaanka aniga wax badan oo nooga xayiran dhulkan maxkamadaha iyo dhibaatada aan qabno wax badan oo aan isleenahay maanta haddii baarlamaan la helo sharciye iyo qaynuun in loo helo hab loogu tillaabsado la heli karo badanaa naga xayiran waana ognahay runtii wax naga qarsan maaha marka